xukuumadda somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadashay go'aan ay dhowaan shirkad howlo sahmina shidaal ah ka waday waday ay ku joojisay shaqadeedii iyo shirkadda diyuuradaha etoobiya ee ethiopian airlines oo iyana hakisay duulimaadyadii ay somalilan ku tegi jirtay xubno ka tirsan golaha wasiirada somalilan ayaa wadahadallo arrintaasi la xiriira u kala jooga britain iyo etoobiya magaalada hargeysa waxaa warbixintan ka soo diray wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar toddobaadkan bilowgiisii ayaa shirkadda ganel energy oo sahamin shidaal ka waday somalilan ay hakisay howlihii sahaminta ahaa ee ay waday taas beddelkeedana waxay goobihii ay ka deganeyd gobolka togdheer oo ay shaqada ka waday ay ka soo daadguraysatay shaqaalihii ajnabiga ahaa ee ka joogay sidoo kalena shirkaddan ayaa goobaha sahanka kala soo baxday qalabkeedii kala duwanaa iyada oo qalabkaas badankiisa loo dhaadhiciyey dhinaca magaalada berbera tan iyo xilligaasna ma jirto xog rasmi ah oo ka soo baxday shirkadda ganel energy oo ahayd shirkadda keliya oo xilligan waday sahaminta shidaalka ee somalilan hase ahaatee wararka qaarkood oo aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in arrimo dhinaca amniga ahi ay dalka uga baxday shirkaddani arrintaasise waxaa ku gacan saydhay wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka ee somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa wasiirka ayaa sheegay inaanay jirin amni darro ka jirta somalilan islamarkaana wuxuu sheegay in xubno wasiirahay ay xilligan kulan la leeyihiin mas-uuliyiinta shirkadaas si loo ogaado waxa ay tabanayaan ilaahay baanu nabadgelyo darro ka magan gallay ilaahay waxaanu ugu xamdi naqaynaa in ay somalilan tahay dal iyo qaran jira waxaanu ilaahay ugu xamdi naqaynaa inay somalilan dadkeeda iyo shacbigeeda iyoiyo dowlad iyo siyaasiyiinba aynu heegan u nahay inaynu nabadgelyadeena ilaasano ilaahayna inagu guuleeyey oo aynu tahay taasi ta aynu sababtay ee fursad inoo siisay inay dowladina halkan ka jirto dalkana dimuqraadiyadeed ka hirgasho ilaahay baanu uga xamdi naqaynaa shaqadu intay socotona wax kastaa way dhici karaan khilaaf baa iman karaa ma arrin maamuul baa iman kartaa mid nabadgelyo qofof khusaysaa iman kartaa mid iskhilaafoo la isku qabto arrin farsamaa iman kartaa wax kastaa iman kara waxaysan tahayba waxay doontaba ha ahaatee shirkadaasi oo ay qalabkeedii iyo shaqadiiba joogaan laakiin imanka ay hawsha hakatay waxaa gacanta ku haya wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iyo wasiirkii macdanta iyo biyaha iyo madaxdii ugu sarreysay shirkadda oo ay wadahadallo u socdaan saacadan iminka aynu wada hadlan isla toddobaadkan waxaa iyana shaqadii joojisay shirkadda duulimaadyada diyaaradaha ee ethoobian airline hakadka ku yimid duulimaadyada shirkaddan ayaa culays badan ku keenay boqolaal ka mid a rakaabkii tikidhada shirkaddan haystay ee u safri lahaa dalalka dibadda halka dadkani in badan oo ka mid ahi ay ahaayeen dadkii xilliga fasaxa xagaaga u yimi somalilan wasiiro uu ka mid yahay wasiirka duulista hawada ee somalilan maxamuud xaashi cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa wada hadallo la xidhiidha duulimaadyada shirkaddan u jooga dalka ethoobiya hase ahaatee wasiiru dowlaha maaliyadda ee somalilan cismaan cabdulaahi saxardiid ayaa isagu shirkadda ethoobian airline ugu baaqay in ay si dhaqso ah u daadgurayso dadka rakaabka ah ee hore u haystay tikidhada diyaaraddan shirkadda inkastaynaan lahayn xaq waxaa loogu leeyahay oo dowlad ahaan aanu u sheegaynaa shirkadda maxaan ku dhahday ethoobian airlines waa laba midu in ay diyaarad dadkan u keento qaada oo geysa dhulkii ay ku sinaa maxaan ku dhahday ay tigidhka u koosteen ama inay ku wareejiso diyaarad kale oo qaada dadkan oo maxaan ku dhahda tigidhadooda diyaaradaha kale ee dee somalilan ka shaqeeya maxaan ku dhahda ay ku wareejiso wax kale oo u dhexeeya labadaas aanay jirin arrinta ay wasiiradu u maqan yihiinna ay maxaan ku dhahda caynkaa tahay tan iyo intii ay bilaabmeen howlaha sahaminta shidaalka ee somalilan waxaa socday doodo soo noqnoqonaya oo la xidhiidhay heshiisyada shirkadaha caalamiga ah lala galo in laga ansixiyo golayaasha sharci dejinta isla arrintaas oo la weydiiyey wasiirka warfaafinta ee somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse ayaa ku jawaabay waa runtaa oo sharcigu wuxuu tilmaamayaa heshiisyada caalamiga ee ay xukuumaddu gasho inay golaha wakiiladana ay mariso ay mariso sharcigaasi wuu jiraa waana run sharcigani ka uu ka mid yahay waxaa ka wada hadlaya inuu yahay shuruucda maamul ee aan u baahnayn in la mariyo iyo inuu yahay shuruucda caalamiga ah ee in la mariyo baarlamaanka ay tahay waxaa ka wada hadlaya oo ay hawshaasi imanka u taallaa waa guddoonka golaha wakiilada guddoonka iyo iyo hoggaanka xukuumadda ee dalka marka waa arrin laga wada hadlayo mana aha arrin laysku afgaran waayi doono london waxaa xilligan ka socda kulan ay leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis iyo wasiirka macdanta ee somalilan xuseen cabdi ducaale iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa shirkadda ganel energy sidoo kalena waxaa iyana magaalada adis ababa ku sugan wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waran cadde iyo wasiirka duulista iyo hawada maxamuud xaashi cabdi oo iyana u jooga arrinta shirkadda ethiopian airline waxaana isha lagu hayaa qodobada ka soo baxa kulannadan london iyo adiis ka socda iyo asbaabaha rasmiga ah ee keenay in shirkadahani ay si lama filaan ah isku mar u joojiyaan howlihii shaqo ee ay ka wadeen gudaha somalilan ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa